بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii aclaam sunnat lmanshuura lilxaafid alxakami raximahu allahu tacaala casharkan waa casharka boqol iyo afartan iyo lix waxaanu ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo labiyo toban qaala shaykhu raximahu allahu tacaala waxa uu yiri maa daliilu liimaani binnafki fi suur wa kam nafakhaat fiihi waa inagii ku dhex jirnay ruknigii eh, shanaad oo ahaa aliimaanu bilyowmi alaakhir wamaa yadkhulu fiihi waxyaalihii uu inoo tiriyey shiikhu uu soo gudagelayey waxaa ka mid ahaa annafkhu fi suur buunka in la afuufi doono maxaa u daliilay buu yidhi markaa in buunka la afuufayo meeqa jeer baase la afuufayaa labadaas su-aalood oo isa saaran ayuu kaga jawaabayaa shiikhu halkan waxa uu shiikhu jawaabta u deliishaday laba aayadood iyo laba xadiid bal aynu aragno jawaabta waxa uu yidhi qaala allahu tacaala ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وفي سورة الزمر الله وحو يري ونفخ في الصور بونكي والأفوفي فصعق وحا صوحي دعي ودنتي صعق ودمشدوي وحا دنتي من في السماوات ومن في الأرض alla waxa dhulka iyo samadaba ku nool waa dhimanayaan ilaa man shaa allah ilaa wixii alla doona mooye allah uu ka soo reebo mooye ilaah baa garanaya marka istithnaagaas allaah bimashii'atihi ciddii uu doono ayuu baaqi kaga dhigayaa oo aan dhimanaynin laakiin ma tacyiinin karno daliilna looma hayo lagu tacyiiniyo oo la yidhaha waa nooca iyo noocaa uma nufika fiihi ukhraa faidahum qiyaamu yanduruun waaba iyadoo haddana markii labaad markii la afuufay waaba dadkii oo qiyaamun yanduruun eegaya oo waxa weeye ama iyaga is eegaya ama qiyaamihiiba eegayaan wixii dhacaya qaarna waxay dhaha culimmadu waxay ku fasireen yanduruun ee yantadiruun wixii lagu samayn lahaa bay sugayaan ama yanduruuna way eegayaan oo iyaga is eeg eegayo argagaxsan sida ilaahay fii suurati uu ku yiri yaasiin qaaluu man bacahanaa min marqadina haada man bacahanaa min marqadina yaa naga soo saaray meeshii aanu jiifnay way yaaban yihiin idan aayaddaa marka labaa lagu sheegay assacqu oo dhimashada ah iyo alqiyaam oo aakhiro lasoo istaagayo oo lasoo noolaanayo qaala imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala waxa uu yidhi markuu aayaddaa fasirayo allah wuxuu inoogu sheegay halkan hawaalu lqiyaama macnaha annafku fi suur annafkatu athaaniya weeye buu yidhi marka wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah wuxuu yidhi ibnu kathiir waa athaaniya waa midda labaad waayo laba tafsiir baa jira shiikhuna waa inoogu baraarujin doonaa labada tafsiir waxa weeye aayadda dambena waynu arki doonaa labada tafsiir waxa weeye ma saddex af saddex jeer miyaa buunka la afuufayaa mise laba jeer halkaasaa khilaafka ku jira marka labada aayadoodna markaynu akrinaynu arkaynaa meesha markaasaan khulaasaynayna marka wuxuu yidhi ibnu kathiir isagu wuxuu wataa saddex jeer in la afuufaye waa annafqatu luulaa huma nufika fiihi ukhraa mar labaad baa la afuufay fa idaa hum qiyaamu yanduruun taas waa tii ugu dambaysay oo dadkoo dhan soo kacayeen oo qubuuraha laga soo baxayey oo markaa qiyaamo la imaanayey qaala sheekhu wuxuu yihi raximahullah wa fii haadihi alaaya aayaddan waxaa ku sugan dikru nafkhatayni laba jeer in buunkii la afuufay mar waa sacqi oo waa la dhintay marna waa qiyaam oo waa la soo kacay وqاaل تaعاaلى في sورaة النمل allah waxa yihi وyومa ينfq في الsور fفزca mن في السماawاaتi وmن في الأرض إلا mن شhاء الله وkل atوه dاkخhرين aayaddaasina waxay sheegtay fazac wa yowma yunfaku fi suuri fafazica argagax bay sheegtay argagax haddaba markaa labada dhinac ay culummadu kala mareen waxay tahay qaar waxay yidhaahdeen waa sida hadda ibnu kathiir uu hadalkiisu u socday qaar waxay yidhaahdeen aayaddan fii suurati namli waa qabla way ka horeysaa aayadda fii suurati zumar oo marka hore buunkaa la afuufayaa lama dhimanaye waa la argagaxaya oo argagax baa dadkii ku dhacaya markii la argagaxo ayaa mar labaad la afuufaya muddada u dhaxaysana allaahu aclam markaasaa sacqi imaanaya waa la wada dhimanaya khalaa'iqdii oo dhan baa dhimanaysa wax noolaanaya ma jiraan allah keligii baa soo haraya iyo ciddii uu doono mashii'adiisa baaqi u ka yeelo ayaa soo haraya ka bacdi baa markaa haddana mar saddexaad la afuufayaa qiyaamihii baa la soo istaagaya qowraha laga soo baxaya qaar marka saddex bay ka dhigeen qaarna waxay dhahaan culummada maya aayad labadan aayadood waa isku macnoo fafazica iyo fasaciqa waa isku macne wuu argagaxayaa qofkii wuuna dhimanaya waa nafqa waaxida bay dheheen tan dambena waa laysla ogol yahay oo lagu soo noolaanayo shiikhaa inoo caddaynaya qaala waxa uu yidhi shiikhu faman fasara qofkii ku fasiray fii haadihi alaaya aayaddan fii suurati namal oo fafazica qofkii ku fasiray waxa way asacqi oo aayaddii hore bay la macno tahay yidhi wuxuu yidhi waa laba nafqatayn oo waxa weye waa nafqatu luulaa wa nafqatu thaaniya midna waa lagu dhimanaya midna waa lagu soo noolaanaya sacqiga iyo fazicuna waa isku mid buu yidhi culummada qaar baa halkaa maray oo dariiqaa mariyey wa yu-ayiduhu waxaa ayidaya xadiidka imaamu muslim wariyey ayaa ayidaya buu yidhi oo waxa weeye xadiidkaa waxaa ku jirtay markuu fasicii iyo sacqiga iyo ka hadlayay oo buunkii la afuufo ayuu waxau yidhi awalu man yasmacuhu qofka ugu horeeyo oo maqlaya waa rajulun yaluudu xawla xawda ibilihi nin hagaajinaya darkii geelihiisu ka cabbi lahaa geel baa u soo aroora markaasuu ceelkii kaga soo hormaray darkii iyo meeshii uu ka waraabin lahaa buu sii hagaajinaya oo shamiitaynayaayoo wanaajinayaa xawdkii uu geelu ka cabbi lahaa fa yasmacuhu uu maqlayaa markaasuu asqaa leytan waxa weye asqaa leytan wa rafaca leytan wax dhacdhacayuu noqonayaayoo wadnaha lagu dhuftay fa yascaqu waa dhimanaya marka marka hore markuu maqlo wuu argagaxayaa wadnaha go-aya wax dhacdhacayuu noqonaya markaasuu waxa weeye dhimanaya fa yascaqu nnaasu dadkii oo dhanna waa dhimanayaan markaa marka xadiidku labadiiba wuxuu ka dhigay hal mid oo waxa weye markuu maqlay oo dhacdhacay baa naftiina ka baxday oo sacqi buu ka dhigay oo culimmadu waxay yidhahdeen xadiidkani wuxuu fasirayaa labada aayadoodba fazaca iyo sacqigu inuu isku mid yahay halkaasay mariyeen waa tafsiir culummada ay qaar mareen oo yidhaahdeen waa midda hore waa hal mid tan dambana waa middaa dambe oo laysla ogol yahay kabacdi waxa uu yidhi marka markay saa dhacdo ayaa humma kabacdi yursilu llaahu alla wuxuu soo dirayaa madar almadar yursilu llaahu almadar addalla dalku waxa weeye waa roobka shuuxshuuxa oo iska da-aye iska da-aye oo xagaayada iyo soomaalida taqaano dhulkana si fiican u gelaya oo aan xoog badanna lahayn ayaa ilaahay soo diraya marka addallu iyo addallu waa isku macno wey waa shaku raawi shucba ayaa shakiyey buy markaasuu waxa weeye ay roobkaasay dadkii fa yambutu waxaa soo dhalanaya ajsaadu nnaasi dadkiibaa soo dhalanaya oo roobkii ayaa wuxuu gelayaa dhulka oo culimmada qaar ba waxay leeyihiin labada buun waxaa u dhexeeya afartan sano oo waxa weye roobkaasaa da-aya wax alla wixii dhulkaasi lagu xabaalay iyo wixii galay oo dad ahaa ayaa soo dhalanaya ajsaadoodii qof walba qabrigiisii ayuu jasadkiisii baa dib u soo noqonaya kabacdi markaasaa buunkii la afuufayaa fa idaa hum qiyaamu yanduruun markaas soo istaagaya yaquumuuna lirabbi alcaalamiin buunkii baa mar markii dambe la afuufaya kulligood waa ka soo baxayaan qabuurihii markaasay waxa weeye u soo istaagayaan qiyaamihii oo rabbigood soo hor istaagayaan marka xadiidkaasi labadaa nafkhi buu ka dhigay qaala waxau yidhi waman fasara qofkii ku fasiray aayaddan fii suurati namli fazaca inay mutaqadimata ka horayso waxa weeye sacqiga way laba waqti kale yihiin wuxuu ka dhigay markaa isagu halaata saddex buu ka dhigay wa yu-ayidu waxaana ayidaya xadiidkii dheeraa oo asuurka ka sheekaynayey oo xadiid dawiila weeye ayaa ayidaya buu yidhi oo fiihi waxaa ku sugnaa halaathu nafakhaat saddex jeer alfazac oo midda ugu horaysa ah argagaxa iyo sacqiga iyo qiyaamka saddexdaasaa ku sugnaa idan marka walcilmu cinda allaah sidaa ibnu kathiir u wado oo ah inaan labada aayadood laba waqti laga kala dhigo ayaa waxaad mooddaa inay daahir tahay oo waxa weeye aayaddan fii suurati namli fasac baa la sheegay fasacuna waa argagax qofka argagaxay waa qof nool weli ee ma aha qof dhintay amaa sacqigu waa qofku markuu dhinto ta lagu qayliyo oo wadnuhu soo baxo markaa qofkii naftu ka dhacdo marka sidaas ibnu kathiir uu marayo ayaa ila raajixa in saddex laga dhigo oo la yidhaha marka hore waa la argagaxayaa marka labaadna sacqigaasaa dhacayo waa la dhimanaya oo wax noolaanaya ma jiraan marka saddexaadna oo la afuufana waa la soo noolaanayaa oo kulli khalaa'iqdii oo dhan baa dib u soo noolaanaysa marka maalintaas weeye marka saddexdaas ayaad mooddaa inay nafakhaadku yihiin adiladana waa waadix oo daliilka waxa uu daliilaa aliimaanu in la rumeeyo calaa wujuubi aliimaan binafkhi fi suur xadiidkii nebigana horey baynu u soo ishaarnay nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam melagii loo xil saaray buunkii wuu hayaa gacan afkuuba saa ugu dhoweeyey oo waxa wuxuu sugayaa idanka ilaahay bes buu sugayaa markuu ku dhufan lahaa marka waxa weeye axaadiidtuna waa caddaysay buunka in la afuufi doono oo waxa weeye imaanaysa aakhiru zamaanka maaragtay saddexdaa jeer ayuuna noqonayaa baad mooddaa inay daahir tahay culummada qaarna labay ku tageen wallaahu aclamu billahi towfiiq
Stop.